بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وصحبه وسلم وبعد ما أنت تاريخ الطاي سجال إلى تنك بشاف الله وكم طبعا سديدة وحنو يمد وفكي وهو قامنا يه وزيرك مدحتوية دولة قبلتك جبلان برصاب قبل كجدا agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland maarayaha elboortka dowlad goboleedka jubbaland iyo dhammaan mas-uuliyiin kale ee maxaan ku rahdaa la socotay waxay u yimaadeen mas-uuliyiinta maanta booqashadooda degmada baar dheere in ay xarig jaraan orotation center oo muddo bilooyin uu soo socday dhismihiisa marka waxaan leenahay soo dhawaada mas-uuliyiinta dhammaan baar dheer ku soo dhawaada xilli fiican oo maxaan ku rahdaa aaranna oo barwaaqaad ku soo aadeen hadduu ilaa yidhaahdo haddana waxaan ku soo dhaweyneynaa barasaabka gobolka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أولا وحن آت وقم هذين يا رب سبحانه وتعالى ماملك دقمدا بار دير لما غيبها بلشدة أورك ويوينك وضياشي والمعودينك دلنيردي لما غيبها بلشدة سيدة ونعكسن إدنوس ولويسين آت بانك كما هذين أولا يعني يوفتقيان إلى السعودي وهو قامين أيوه wasiirka madaxtooyada waxaan kaloo aada maanta ugu faraxsannahay magaaladan bahar dheere waa magaalooyinkii ugu dambeeyey ee gacanta maamulka ee soo galay dhammaan degmooyinka gobolkan gado haddana waxaan isleeyahay waxay nasiib u yeelatay magaaladii ugu badnayd ee laga fuliyey mashaariicdii sanadkii ina soo dhaafay labadii kun iyo toddoba iyo tobanka arrintaasi waxaan isleeyahay waa dadaal bulshada reer baar dheer ay sameeyeen waa lexjeclo fara badan oo maamulka jubbaland ka haysta degmadan baar dheere oo ah magaalada ugu qadiimsan gobolka gedo magaalada ugu babulationka badan magaalada ugu soo wax soo saarka badan taa ayaa keentay in mashaariic fara badan loo soo leexiyo degmada baar dheere ilahay idankiis kuwa kuwaan kasii badanna insha allah la keeni doono mashaariicdan maanta inta aan furi doonno insha allah uu noo furi doono wasiirka hadday noqon lahayd hortationkan maanta hadda aynu joogno eroboorka iyo qaybihii hore aan usoo furnay ee ahaa xafiiskii degmada kii arrimaha bulshada isbitaalkii waddadii mashaariicdaas oo dhan waxay ka turjumaysaa dadaalka ee joogtada ah ee maamulku ay hayaan sugiddii amniga iyo dhammaan ciidamadii maamulkii maamul goboleedka jubbaland iyo kii dawladda dhexe intaba dadaalka la doonayay in dib loo soo kabo gobolladii dibudhaca farada badan uu galay muddadii dhowr iyo labaatanka sano ahayd waxaan kusoo dhawaynaya insha allah agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha oo ay ahayd markii ugu horreysay ee uu yimid ee degmadan baar dheere agaasima kusoo dhawow
bismi illahi raxmaan raxiim awalan waxaan u mahad celinayaa maamulka degmada baardheere iyo shacabka qaybihiisa kala duwan sida sharfan ee qiimaha badan ee soomaalinimada ku dheehan ay inoo soo dhoweeyeen runtii waxaa inoo muuqata biseel hanaan dowladnimo waxaan kaloon aada ugu mahad celinayaa guddoomiyaha degmada baardheere runtii juhdiga faraha badan ee hanaanka dowladnimo uu ku bixiyey aad baan ooga mahad celinayaa maanta ulajeedada ama hadafka aan u imaano waxaa weeyaan mashaariicda xasilinta dowlad goboleedka jubbaland oo kawa aan ka wadno deegaanada jubbaland mid ka mid ah oo ka socday degmada baar dheere inaan ka xarig jarno kaasoo ah orientation centerga meeshii lagu wacyigelin lahaa bulshada runtii waa tillaabo hor loo qaaday haddii la helo meeshii bulshada lagu wacyigelinayay oo runtii ay fursad u helaan in laga wacyigeliyo ama ay isku wacyigeliyaan hanaanka dowladnimo horumarkooda isku xirka bulshada nidaamkii dowladooda ay isugu xir lahaayeen siduu hadda guddoomiyaha sheegaba dowlad goboleedka jubbaland mashaariicda ugu badan dhinaca xasilinta waxaa laga fuliyey degmada baardheere waxaa waxa keenana waxaa weye kalsoonida iyo isku xirnaanshada bulshada baardheere waxaan idinku hambalyaynayaa shaqada wacan ee aada haysaan iyo sida nidaamkaaad isugu xidhan tahan waxaan hadda idinku hambalaynayaa oon idinku bishaaraynaya iyadana berito ooy taariikhdu soddon tahay inaan mashaariic ka daafur doono kismaayo oo loogu talagalay degmada baardheere waxaan kula daardaarmayaa marka bulshada reer baardheere inaad dadaalkaas sii wadaan oo isku xirnaataan oo dawladdiina gacmaha qabsataan annaguna waxaan idiin ballanqaadaynaa inaan idiin garab istaagno insha allahu tacaala mashaariic fara badan aan idiin soo wadno aad ka faa'idaystaan waxaana ku soo dhowaynayaa wasiirka wasiiru dowlaha madaxtooyada mudane axmed xasan بسم الله الرحمن الرحيم آه، مركب الرئيسة وحن سلامة يا شعب وينها في باردارة مامل كودة دقمدة iyo mas-uuliyiinta kale ee goobta ku sugan runtii aad baan ugu faraxsanayaa in maanta idinkala soo qayb galo furitaanka mashruucan ah community centerka ama xarunta dadweynaha xaruntan oo kolley faa'iidooyin badan iyo adeegyo badan idiin fulin doonta sida cayaaro ay dhallinyaradu ku cayaarto meelaha ku qabsataan xafladaha iyo iyo iyo iyo iyo kulamadaba marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay sida uu agaasimuhu idin sheegay guddoomiyahuba mashaariic badan mashaariic intaa kuma eg waa runtood mashaariic badan oo qayb libaax leh baa laga fuliyey sanadkii hadda inaga dhammaaday sanadkana mashaariic badan baa idin qorshaysa qaarkood siduu sheegayo berritooba lagaga dhawaaqi doonaa magaalada kismaayo kuwo kalena isla sanadka gudihiisa ay hirgelayaan sida dhismihii saldhigga booliska oo kale iyo mashaariic badan isu socota mashaariicdaas waxa weeye si kor loogu qaado adeegyada loo fuliyo dadweynaha ee halkan maxay dadka dadweynaha ku dhaqan degmadan runtii taariikhiga ah ee ah meelaha ay asalka aqoonta iyo aasaaska u ah gobolka jubbaland runtii aad baan idin salaamayaa waana idinka mahadnaqaynaa soo dhoweyntii qiimaha iyo qaayaha lahayd aad noo fudiseen aniga iyo waftiga ila socdayba waana ku ammaanantihiin dadaalka iyo howlaha aad samaynaysaan waxaan idinku boorinayaa in mashaariicda laydin laydin soo fulinayo aad idinla ku dadaashaan tayeyntooda iyo hagaajintooda iyo isticmaalkooda iyo adeegooda in laga faa'iidaysto waxaa kaloo aan rabnaa in safarka noo weheliya iyana inaanu soo indha indhayno maxay hatay fatahaadda meelaha ay ka dhaceen dhulbeereedka ay dhibaatadu soo gaadhay annagu wafti hordhac baan waxaa idiin imaan doona wafti intan ka ballaaran oo madaxweyne ku-xigeenku soo hogaamin doona maxamuud sayid oo runtii u kuurgeli doona dhibaatooyinkaas ka jira muxuu hatay fatahaaddu timi degmooyinka dhammaantood uu taabtay oo dhan waxaa waxaa uu helin doona dhammaan wasaaradaha ay khusayso caafimaadka arrimaha gudaha iyo dhammaan hay-adaha kale ee khusaysa ee dawliga ah baa idiin imaan doona annagu hordhac baan u nahay riboortkaana waa geyn doona haddii alla yidhaahdo aad iyo aad baan idiin salaamayaa haddana waxaynu furan doonnaa